anigana muddada yartaa hadda deegaankan aan joogo ilaa hadda waxaan fal ad ku qabtay oo aan gudbiyey waa agjarta ilaa labiiyo toban qof darees watay iyo darees la-aan kuwa ahba dhacana hadda deegaankan heerarka uu soo kala maroo dhan waa lakala ogyahay balse hadda waxaan anaga xooga saareenaa qofkii wax dhaca inaan soo qabanno sharcigan aan horjin kii asagoo rabo inuu dhaco aan ka hortegi karna aan ka hortagno annaga waxaan raalli ka naana ma jiro ciddii lacaga baadaysa qaadaysana way taqaanaa saldhigga ha timaado ha soo wacdo hana soo wacdo anigana hay soo wacdo ninkaasaa lacag baada iga qaadayo xaafad hebel waaye sharcigaa la hormarsinaya w qof walba afgooyaa mas-uuliyadda amniga degmada afgooye saldhiga degmada afgooye waa inay wixii cabashaa ay ka qabaan ay ula yimaadaan waxaan rabnaa anaga shacbiga shacbigeeni waay inaan wada shaqeyn wanaagsan ay naga dhexeyso marka waxaan leeyahay reer afgooye ciidamadana ha lala shaqeeya amniga odayaasha iyo haweenka weliba waxaan kula sirdaarmayaa waa inay garab istaagaan ciidamada qalabka sido khaasatan deegaankan afgooye oo wajiyo badan cadowgana uga furan yahay dhagaro badanna ay ka jiraan annagana aan insha allah boqolkii boqol aan dadaali doono habeenii maalina aan shacabka u taagana aan la shaqay doono